بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mid iyada waxaan kaga jawaabayaa su-aal shalay lay weydiiyey oo ku saabsanayd qoraysh ma waxay wateen laba boqol oo faras mise boqol faras bay wateen qoraysh laba boqol oo faras ayay wateen sidaynu inagu musaabaqadan aynu ku qabannay waana sidii aan ku xifdiyey afar iyo soddon sannadood ka hor wa ficlan kitaabka inta badan aynu akhrino ee alraxiiqu lmakhtuum ee qoray inuu boqol faras yahay lamaba soo saarin wakhtigaasi aanu ku xifdinay sidaasi ee labada boqole faras sidaa waxaa runtii ayiday alimaam ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya waannihaaya waxaa runtii ayiday laba boqoloo faras maxamed maxamuud assalaabi oo asiira nabawiya runtii qoray waxaa ayiday baxsun min alculamaa in ka badan boqol caalim kitaabka loo yaqaano alriyaadu annadira fii akhlaaqi rasuul sala allahu calayhi wasalam oo in ka badan culummo dakaatirii ay qoreen oo in ka badan toban ay iskugu tegeen siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan a'imo badan baa qabta in boqol ay ahaayeen laakiin innagu sidaasi ayaynu u dhignay waxaynu ka hadli doonnaa maanta khasawaadkiiba si googoosa intooda waaweyn aynu uga hadli doonnaa qhaswatu uxud waxaynu ka soo baxnay dagaalkii beder oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku guulaystay isagoo watay saddex boqol iyo dhowr iyo toban saxaabi isla markaa afar iyo toban saxaabi ay ka istishhaadeen toddobaatan quraysh ka mida lagu dilay dagaalkaasi toddobaatan ka midana la qabtay isla markaasi quraysh guri ka mida oo guryaheeda ka mida oo aan qof laga dilin muhiimi aanu jirin walidaalika waxa weeye waxay ku noqotay reer maka oo runtii qurayshi ay wakhtigaasi deganaayeen arrin aada iyo aada u adag ayay ku noqotay qadiyaddaasi walidaalika waxay aada iyo aada u jeclaayeen in la helo dagaal kale oo ay la galaan muslimiinta oo calalaqal ay ku soo ceshadaan haybadoodii amaba ay khasaaro ku gaadhsiiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waxay go-aan ku qaadatay hantidii aynu ka soo sheekaynay ee kunka awr ahayd ee wax walba ay saarnaayeen inaan la taaban sidaa runtii waxaa go-aamiyey hoggaankii sare ee wakhtigaa u hadhay oo uu ka mid ahaa ninka loo yaqaano abaa sufyaan bin xarb uu ka mid ahaa ninka loo yaqaano safoon bin umaya uu ka mid ahaa ninka loo yaqaano cikrama bin abi jahl uu ka mid ahaa khaalid bin waliid bin muqiira wa ficlan nindoorkoodii ayaa waxay go-aansadeen in hantidaasi meel la dhigo oo lagula dagaal galo rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday u dhammaystirnayd ayaa meel la dhigay waxaa runtii intaa wehelisay in la yidhi qof walba wixii uu ku soo kordhin karo si aynu dagaal rogaal celina u samayno ha la sameeyo wa ficlan sidaasay sameeyeen waxaa kaloo ay la hadleen qabaa'ilkii ay xidhiirhka badan lahaayeen ee runtii yacni qabaa'ilul axaabiish oo kale waadi baa jiray waadi alxabash la odhan jiray oo maka agmari jiray oo qabaa'il badani ay dhinac deganaayeen qabaa'ilkaas oo dhanna waa ay runtii la hadleen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay arrintaasi qurayshe ay go-aansatay waxaanuu yidhi ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili اllahi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuqlabuun kuwii gaaloobay maalkooda ayay bixinayaan si ay ugu oodaan jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala way bixin doonaan baa ilaahay yidhi dabeete waxa ay korkooda ku noqon doontaa murugo waana laga guulaysan doonaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratul anfaal waxaa ilaahay qur-aanka ugu xusay markii ay ku heshiiyeen lacagtaa in meel la dhigo weliba wax badan oo kalena lagu daro waxaa xusid mudan safwan binu umaya ayaa ninka loo yaqaano abaa cisata ashaacir oo ficlan waa dadkii beder lagu qabtay nin gabayaayo buu ahaa dadka suugaanta iyo gabayadu qiimo weyn bay ku lahaayeen mujtamacii carbeed leannu waxaa aada iyo aada loo eegi jiray afka carbeed ee asalka ah walidaalika baa ilaahay qur-aanka ummad waliba waxa ay jeceshahay baa ilaahay ku soo dejin jiray wax cagsi geliya sidaa darteed baa qur-aanka loogu soo dejiyey halka nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo nebiyullaahi ciise calayhi salaam wakhtigaasi wakhtiyadoodii suxarada ama kuwa sixirka ayaa awood lahaa markaasaa ilaahay mucjisaad sixirkii ka yaabgeliya alla ku keenay ninka loo yaqaanaabaa cisat ashaacir wa ficlan waa dadkii la qabtay dagaalkii beder rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ka mid yahay acyaantii ummadda dadka suugaanta lihi waxay ka mid yihiin acyaanta ummadda wakhti walba waa dadka dadka la hadla ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adiga waan ku sii daayey ilaahay dartii baanu kuu sii daynay laakiin heshiiskiinnu waxa weeye inaanad dagaal la gelin muslimiinta isla markaa aanad collaysan haddaanad islaamayn danahaaga qabso laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alqey islaamku waa diinta keliya ee xorta ah ee qofka aan lagu qasbin inuu islaamo laa ikraaha fi ddiin qofka diintaa loo bandhigaa waxaa la leeyahay diintaada iska hayso laakiin islaamku dhakada ha kaa xukumo halka maanta milyaaraad lacag aan la tiro lahayn bay ku bixiyaan dowladaha christianitiga ee maanta dunida hogaamiya in muslimiinta diintooda laga saaro oo dadka mubashiriinta ah haddaynu mar ka warramano ee diinta christianitiga fidiya iyo lacagta lagu bixiyo iyo kiniisadaha waxaa ka shaqeeya iyo inta hay-adood ee united nationska hoos yimaadee haddana ka shaqeeya christianitigu laa cadada walaa xas rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan ninkaasi islaam oo qasab ku islaam wuxuu yidhi xor baa tahay nin gabayaayaa tahay waanu ku sii daynay laakiin colaadii nagama dhexaysa heshiiskaasay kala saxeexday ninka loo yaqaano safwaan bin umaya oo ficlan aabbihii baa la dilay walaalkiina waa la dilay sidii aynu dagaalkii badar kaga warrannay maalqabeennadii quraysheed iyo hoggaankoodiina wuu ka mid ahaa kolkii aabbihii dhintay isagaa meeshii soo galay lacag badan buu ugu ballanqaaday waxaanuu yidhi waa nin aada gabayga ugu wanaagsan buu ahaa ballankeennu waxa weeye inaad qabaa'ilka oo dhan kiciso si loola dagaalamo rasuulka calayhi salaatu wassalaam oo ficlan ninkaasi wuxuu rasuulku ka yeelo axdaasta dambe isagoo muslimiinta gacanta uu soo galay xagga dambaynu ugu tegi doonaa waxaa ka mid ahaa dadka ay doorteen ninka loo yaqaano musaafix binu cabdi munaaf aljumaxi oo isaguna ka mid ahaa dadkii shucarada ee wakhtigaa jiray oo ficlan waxa weeye ista'jaruu cid wal oo ay is odhan karaan dagaalka way abaabuli karaanba way soo kiraysteen aba sufyaan binu xarb oo markaa ka hadhay odayaashii dhammaantood waa ti beder lagu dilay inta maanta nool isaga ayaa hoggaankeeda ah awal wuxuu ahaa odayga shanaad laakiin afartii ka waaweynaaba waxay ku dhinteen dagaalkii beder walidaalika waxa weeye maanta isaga ayaa simaamka hayay marka abuu sufyaan binu xarb dagaaladii hore ee muslimiintu ay galeen baa wax badan looga tirinayay taa darteed waxa uu runtii qaatay colaad culus isla markaa waxa uu qabay hinda bintu cutba bintu rubeyc hinda bintu cutba bintu rubeyca oo cutba binu rubeyca waa tii la dilay oo ee adeerkeed baa la dilay walaalkeedna waa lagu degay dagaalkii beder hinda waxay ahayd runtii xaaskiisi oo colaadda kale ee isagana uu hayay ee gaarkaayd waxayd gurigiisiibaa dab ka oognaa oo insha allahu tacaala xagga dambe ayaa hindo colaadeedii iyo xamsa binu cabdilmudallab iyo wixii la midka ahaa aynu ka sheegi doono quraysh waxalaaliyo waxay islo hadheen ma ay jirto saddex kun oo dagaalyahan oo allahuma salli calaa sayidina muxamedin xula ayaa ay soo diyaariyey oo ay ku jiraan dadkii ay isbahayska isbahaysiga wada lahaayeen ee qabaa'ilka axaabiishta loo odhan jiray ay ka mid tahay waxyaalaha runtii layaabka lahaa waxaa ka mid ahaa may dhici jirin qurayshi inay dumarka haysato laakiin dagaalka uxud shan iyo toban dumara oo xula oo dumarka runtii u telin jiray quraysh amaba ka soo jeeday guryaha culculus ama aftahanimo lagu yaqaanay si ay u taxriidiyaan ragga ayaa in shaa allahu tacaala ay ku darsadeen idan waxaa la leeyahy waxay wateen laba boqol oo faras toddoba boqol oo runtii diric ayaa ka mid ahaa waxyaalihii runtii ay wateen macnaheedu waxa weeye wuxuu ahaa ciidan dhammaystiran oo aada iyo aada u xoog badan ayaa u ahaa waxaa ka mid ahaa hoggaanka guud oo loo dhiibay abasufyaan bin xarb ciidanka fardaha waxaa hogaaminaya khaalid bin waliid bin muqiira waxaana u ahaa secretary ama ma garatay ku-xigeen u ahaa cikrima bin abi jahl calanka waxaa loo dhiibay bani cabdiddaar oo ficlan maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmutalib bin haashim bin qusay yacni odayga shanaad bay bani cabdidaar ay iskugu yiman jireen rasuulka calayhi isalaatu wassalaam waa ficlan calanka iyaga quraysh u qaadi jiray reer bani cabdidaar qof ka mid ah ayaa loo dhiibay qurayshi iyadoo sidaa u diyaara ayay u baxeen xaggii rasuulka calayhi isalaatu wassalaam iyo madiina haddaynu in yar ka waranno sahankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qaabkii loo ogaanayey wararkii cadowgii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee qureysheed cabaas bin cabdilmudallib oo aynu sheegnay fii beder dadkii lasoo qasbay inuu ka mid ahaa isla markaa hoosta islaamnimada ka qarsanayey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hoosta kaga xidhnaa ayaa qoraal aada iyo aada u ballaarhan u diyaariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka iyo madiine shan boqol oo kilomitir bay isu jiraan walidaalik waxa weeye qoraal ballaadhan markii uu diyaariyey ayaa uu nin u dhiibay wuxuu yidhi ha taabanin waxaad u geysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacanta ka geli qorayshi inta ay tahay waxay soo diyaarisay qaabka ay ugu tala galeen inay dagaalka ula galaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa masjidu qubaa isaga oo jooga ayaa loo geeyey dabeete ubaya binu kacab oo runtii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xufaaddii saxaabada ka mid ahaa isla markaa saxaabadii waxna qori jirtay waxna akhriyi jirtay ka mid ahaa ayuu u dhiibay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu u sheegay rasuulku waxna muu akhriyi jirin waxna muu qori jirin taasina waxay ahayd xikmad ilaahay subxaanahu watacaala uga jeeda leanna qur-aanku mucjis buu ahaa asaadiiru alawaliina اktatabahaa fahiya tumlaa bukratan wa asiila bal iyadoo ilaahay uu ka dhigay mid aan waxna qorin waxna akhrin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa haddana waxay yidhaahdeen asaadiiru alawaliina اktatabahaa waa beenihii hore ee la akhriyi jiray oo uu soo qorqoray oo uu soo malmaluuqay fahiya tumlaa ilayhi bukratan wa asiila gelin hore iyo gelin dambaa loo yeedhiyaa bay yidhaahdeen hadda iyagoo og inaanu rasuulku waxba qorin calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa hadduu rasuulku waxna qori lahaa waxna akhriyi lahaa oo qur-aanka ay ku arki lahaayeen walidaalika xikmad ilaahay bay ahayd almuhim ubaya binu kacab ayaa u akhriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku markaa wuxuu yidhi cidna ha u sheegin waxyaalahay muslimiintu ku guulaysteen waxaa ka mid ahaa ee ay ku guulaysan jireen istaciinuu calaa qadaaya xawaa'ijikum bilkitmaan fa ina kulla dii nicmatin xasuud arrimihiinna waxaa la kaashataan sir waayo qof waloo nicmo la siiyey xaasid badan uu leeyahy walidaalik waxa weeye maxaa maanta waddamada muslimiinta haysta waxalaaliya waxaa muslimiinta maanta u talinaya warka maanta ka soo baxa halka ugu dambaysa israa'il baa haysta ama dee maraykanka ah ee nimankaa dunida haysta iyaga ayaa dhaatadooda oo dhan iminka subxaana allah waxaa lala yaabay berigii ciraaq sidee yani nuclearkii ciraaq loo garaacay yani su-aashaasaa la isweydiiyey sacuudi arabiya runtii ficlan diaa diyaaradaha ewax ka sheegi kara dhistanis aynaan garan karayn marka yacni bariga dhexo oo dhani ay wax ka soo dhaqaaqaan ayaa yaallay marka waxa la yidhi maxay u ogaan waayeen yani ma garatay allahuma salli calaa sayidina maxamed diyaaradihii sacuudigeed ee hantida intaa leeg lagu bixiyey waxaa loo ogaaday nimanka dee hogaaminaya dhaatada u hayaabay inay yihiin niman runtii maraykan iyo dee nimankaa dunida maanta haysta almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ubaya binu kacab warkaasi aanu kaa bixin ilaa inta aynu la tashanayno hoggaanka guud ee saxaabada ee ku khus ee arrintaasi ay khusayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam markiiba waxa uu qabtay shir deg deg ah oo la yskugu yeedhay saxaabada ridwaanullaahi calayhim shirkaasi runtii waxa uu ahaa dee qurayshoo soo diyaargarowday hantida intaa leeg diyaarisay sidee looga hortegaya ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey oo ficlan shirkaasi waxaa ka dhashay ma madiinaynu ka galnaa difaac oo nimankaasi ilan waxa weeye qof walba hubkiisii buu haystaaye iyagaa ku jabi doonay dadkii o dhan halkaa ay degan yihiin ee qof walba carruurtiisa iyo dumarkiisa iyo maalkiisa uu ku dagaalamayo mise allahuma salli calaa sayidina maxamedin toos baynu dagaalka u galnaayo nimankaa w bannaankaynu ugu baxna ayaa la isweydiiyey wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan wuxuu jeclaa in madiine la joogo waayo rasuulku wuu riyooday calayhi salaatu wasalaam inkastoo ru'yadaasi wakhtigeeda aan la hubin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku riyooday isaga oo la gowracayo neef yacnii lo ah ayuu rasuulku ku riyooday calayhi salaatu wasalaam seeftiisii uu ku dagaalamayay oo dhaawac soo gaadhay ayuu ku riyooday rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhufays adag galay ayuu ku riyooday rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ru'yadii markii uu fasiray wuxuu ogaaday neefkaa la gowracayo ee lo-dii inay tahay saxaabadiisa wanaagsan ee hoggaanka qayb ka mid a inay istishaadayeen isla markaasi seeftiisaa dhaawacu uu soo gaadhay rasuulku waxa uu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ahlu beytkiisa khaaska ah nin qiimo leh inuu ka dhimanayo waxaa kaloo uu ku sawiray inuu meel dhufaysoo wanaagsan gelayo madiini inay nabadgelinayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye halkaa waxaa ka muuqatay rasuulku inuu leeyahay waar laynooma ogola inaynu baxne eh aynu halkaasi ku dagaalanno laakiin muslimiintii markii la rogrogay la rogrogay waxay go-aan ku qaateen runtii in dagaalkaasi la galo oo ficlan dadkii aada ugu ololeynayay waxaa ka mid ahaa cabdilaahi binu ubaya binu saloon a'immada muslimiintii waxay leeyiin ninkaasi nin munaafiq uu ahaa munaafiqnimadiisa caddaystay kamay ahayn laakiin wuxuu islahaa ha dagaal gelin leanno madiine dadkaa ku badan bannaan marka la yskugu baxo ninkii dagaalamayay ninkii aan dagaalamayn waa la arkaya markaa wuxuu islahaa madiine ha ku qarisa ayay culimmadu yidhaahdeen oo ficlan waxaabu jeclaa in madiine lagu dagaalamo dagaalkaasi aanu ka qayb gelin almuhim saxaabadii ka qayb geli weyday dagaalkii beder ila dagaalkii beder rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii doonow aynu israacno kii doonowna iska joog safar baanu jidgooye u gelaynaa iyagu kuwii hantida muslimiinta dhacay ee maka joogaye markaa ikhtiyaari bay ahayd walidaalik saxaabadii kadib dhacday oo abaalkii ilaahay reer beder ficlan waynu ognahay xaatib bin abi baltaca saxaabigaasi maalintii uu sirta fidiyey innahu min ahli badrin waa reer bederee iska daaya buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka reer beder qur-aanka in badan baa ilaahay ku tilmaamay markaa saxaabadii kadib dhacday ayaa waxay aada u jeclaayeen in dagaal la galo si ay iyaguna abaalkii beder oo kale ay u helaan almuhim sidaasaa runtii loo batay waxaa ka mid ahaa saxaabadii taxriidka waday xamse bin cabdilmudallib inkastoo uu ku jiray xamse radia allahu canhu saxaabadii beder ka qayb gashay haddana wuxuu ahaa dadkii jeclaa in dagaalka dib loo galo oo lagu galo meel madiine ka baxsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii aada iyo aad ayaa uu runtii u taxriidiyey ilaa xad runtii la yidhaahdo salaadii jimce ayuu la sugay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku waaniyey in runtii jihaadku fadliga uu leeyahay iyo runtii haddii la sabro in abaal weyn la helayo ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga warramay mar allaaliya markii salaaddii jimco laga baxay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigiisa u tegey waxa uu soo diyaarsaday seeftiisii waxaa kaloo uu soo diyaarsaday laba diric markii hore diricunbuu rasuulku isticmaali jiray laakiin laba ayuu iska dul xidhay waa waa qalabkii wakhtigaasi seefta iyo waranka iyo leebka celin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxay ayaa saxaabadii ay yidhaahdeen yaa rasuula allah malaha sacad binu mucaadiya ay ku yidhaahdeen waanu ku dariqnay nebi allow ee miyaad haddaad doonayso inaynu madiine ku dagaalgalno kula diyaar bannahay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa yenbaqii linabiyin idaa labisa la'matahu wahiya dircu an yadacahaa xataa yaxkuma allahu baynahu wa bayna caduwih nebi nebiyada ka midii hadduu dagaal u diyaargaroobo diriciisana uu soo xidho qalabkiisa uu dhammaystirto uma ay habboona inuu dib u noqdo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga iyo cadowgiisa uu kala saaro ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan rasuulku waxa uu muujinaya haddii uu jihaad u diyaargaroobo inaan dib loo noqonin rasuulku saddex qaybood saddex guuto katiibad markaa waxa aynu odhan karno ayuu u qaybiyey ciidankiisii muhaajiriinta yacni guutadooda waxaa hogaaminayey muscab bin cumayr alcabdari waa saxaabigii aynu ka sheekeynaynay dagaalkii beder ee walaalkii markii lasoo qabtay aynu tilmaannay wixii uu ka yidhi guutana waxaa hogaaminayay ansaarta ka mida usayd binu xadiir guutada runtii khasraj waxaa hogaaminayay xabaab ibnulmunder maadaama ansaartu ay muslimiinta u badayiin iyaga laba guuto ayuu ka dhigay rasuulku calayhi isalaatu wassalaam oo labadii qabiilo ee ugu waaweynaa ee aws iyo khasraj ayaa uu kala siiyey rasuulku calayhi isalaatu wassalaam kun yacni waxa weeye mujaahid oo saxaabada ka mida ayuu rasuulku calayhi isalaatu wassalaam isu keenay boqol diric ayay siteen konton faras ayay saxaabadu wateen riwaayaadka qaarkood baa le farasba may wadaan riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyiin faras keliyay wateen laakiin runtii marka aada eegto dagaalkii uxud iyo sida loo diyaargaroobay waxay u badan tahay saxaabadu inay farda wateen maadaama dagaalkii bederba laba faras ay wateen almuhim yacni khilaafka siiradu yacni meelaha qaarkood waa yacni ishtibaak isdhexgal baa ku jira oo muctabar badan ma aynu sii siinayno muhiimaddii waxa weeye waa qadiyadda aynu uga jeedno nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi bin umu maktuum buu kaga tegey inuu dadka sii tukiyo iyada laftigeeda waa mucjiso weeye oo maalintii horena waynu xusnay islaamku siduu u daryeeli jiray dadka mucawiqiinta yacni qofka indhaha la ama dhagaha la inuu hoggaanka sare saxaabada ku jiray oo culimmadii saxaabada ay ka mid ahaayeen oo rag la tilmaamo qiimala ay ka mid ahaayeen madiino oo dhan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markii labaad ayuu kaga tegay cabdillaahi bnu umu maktuum wuxuu uhi magaaladii adiga ayaa sii tukanaya buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadu runtii sidaasay u baxeen waxaa la yidhaha markii ay waxoogaa socdeen ayaa waxaa la tusay ciidan badan oo runtii nimankii yahuudda ah ka mid aha marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa katiibad yacni koox aada u hubaysan nimankaasi maxay yihiin yaa rasuul allah waa nimankii yahuudda qeyb ka mida oo doonayay inay inala dagaal galaan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi hal aslamuu miyay islaameen oo ay yihiin dad muslimiina faqaaluu laa dabeetee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi anigu adeegsan maayo dad gaalay inay dagaalka ila galaan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkooda ha iska joogaan buu yidhi waa ficlan iyada laftigeedu waad ogtiin maanta ciraaq maxaa ka dhacay subxaan allah ilaa u yeedhay ciraaq u baaskareeyey la galo toddobiiyo labaatan milyan oo muslimiina in ka badan afar boqol iyo siddeetan nuclear physicska bartay scientistiskii muslimiinta ee bariga dhexe ee ugu waaweyna ee nuclearka u samayn lahaa muslimiinta oo dhan israel baa kulaysay ciraaq one by one ninbaa hoos baa loo dili jiray ilaa waddanka gebigiisa waa la qabsado fawdu ahay muhiimadda gebigiisaba waxayd in cilmigaa la baabi'iyo waxoogaa yaroo fara ku tirisoo wadamada jaarkaa u baxsaday mooyaane waxaana runtii sababteeda lahaa dalal badan oo muslimiina ayaa markii ciraaq la gelayay jas waxa weeye ninkaas yaanu awoodeysanin oo surdadooda inay ilaashadaan darteed ayaa waxay baaskareeyeen xataa culimmadii ay ku qasbeen waa inaad qortaan in gaalada la isticmaali karo mararka qaarkood marka ay sadaam xuseen oo kale uu soo baxo maantana waynu arkaynaa wixii ka dhacay almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi war kooxdaasi yahuudda ah anigu adeegsan maayo buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama aanay islaamin hay naga joogaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiibaa uu ku baxay markii uu waxoogaa socday ayaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kala xulay ciidankiisii markaa waxaa la ihi cabdillaahi binu cumar binu khadaab rasuulku wuu reebay calayhi salaatu wasalaam da-yaraantiisa awgeed usaama binu sayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu reebay da-yaraanta awgeed usayd binu dahayr isagana wuu reebay zayd binu saabit wuu reebay zayd binu arqam wuu reebay caraabata binu aws wuu reebay camar binu xasam wuu reebay abu saciidan alkhudari waa uu reebay zayd binu xaarisa alansaari wuu reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad binu xaba wuu reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dadkii yaryaraa maanta kuwan gaalada yidhaahdaan carruurta in dagaalka loo isticmaalay in la dhibo maaha jihaadkii ay iyagu naftooda ugu soo baxeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama yacni da-doodii ay yar tahay ayuu ka reebay rasuulku calayhi salaatu jihaadkii jannada lagu helay